Bismillahi raxmaani raxiim. Harun soo dhow walaalo waad la socotaa arrimahaasi labadii saddexdii maalmood ugu dambeysay dagaaladaasi xoogan bay ku socdaan ilaa iyo haddana wax oo ma aragno oo runtii saansaan wanaagsan xaaladda safaaradda dankaaga waramo hadda wax dhibah ma ka jiraan safaaradda dabcan waa waxay kamid tahay muasasaadka oo dowladda ku dhex yaalo oo oo sakuuradkeeda iyo waxeeda hadda leho ciidankiina ay weli sideeda u joogaan wax hadda dhibahna kama taagno oo problem hadda ma jiro waa gartay deegaanada iyo goobaha dagaalku ka socdo safaaraddu miyay ka garab dhowdahay aad bay ugu dhowdahay meesha dagaal ka socda waa ereyada airbortka iyo madaxtooyada marka wax dhan ma kala fogo khartuum sidaa la socotid waa meel oo ku wareegsan yahay webiga gaar ahaan iyada saddex magaalo ka kooban marka saddexda magaalada khartuum iyo umdurmaan iyo baxri arinada marka baxrida umdurmaana yara ka baxsan laakiin inta kale webiga ku hareereysan buundooyinaana ku hareereysan marka laga baxayana buundaa looga baxaa toddoba buunda amal waaye marka toddobadaasi buundana way xiran yihiin oo hadda ay adag tahay dadka inay ka baxaan meeshana way yar tahay marka airbortkii madaxtooyadii iyo dhammaan suuqyadii ugu muhiimsanaana waxay ku dhex yaaleen qaybtaasi dambe soomaalidan intaasay degan yihiin oo kama baxsano maxay ahayd hore magaalada weliba ereyada airbortka iyo jaamacadda ugu badan oo soomaalida dhigtaan african university ayaa meeshaas u dhow marka taas ayaa keenayso inay ku teedsanaadaan intay udhexeysa airbortka iyo jaamacadaasi iyo xaafadahan la yidhaahdo riyaad iyo mishtal iyo ereyadaas ay degan yihiin marka waana ereyada ugu daran oo hadda waxyaabaha ka dhacaan oo way way way way soo gaarayaan inta badan inkastoo dee hadda aana loo sheegin wax oo oo dhibaa intaan hadda meesha ka maqnaayo cumrada soo aada waa gartay marka maxay kuu sheegeen ardayda soomaalidu safaaradda ma la soo xiriireen maxay doonayaan xaaladda maxay ka sheegeen maxaa tamasha ay soo gudbiyeen
way la soo xiriireen anagana waan la xiriirnay waana la isku dhow yahay oo meel oo isku dhow waayo meesha safaaradda ku taala iyo meesha ayay u badan yihiin inta badan laga yaaba qaar kale inay banaanada jiraan laakiin inta badan meeshaasay u badan yihiin gruubka marka shaqeeya safaaradda si hay-aha noogu soo tegay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arrintaasi aada ugu shaqeynaya wayna u tagaan meel ay joogaanba marka waxaa jirtay meesha ugu horreysay oo ciidanka dacmi sariixga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda compound oo gabdhaha ay degan yihiin gadaashiisa ku yaalo marka ciidanka marka meesha degeen meesha dagaalka lagu burburiyey ciidankii meesha diyaaradaha lagu garaacay ay ahayd marka waa laga soo saaray gabdhihii waxaa la keenay gudihii jaamacadda marka dhowrkii habeen meeshay seexdeen gudaha meesha raashiin iyo waxaa loogu geynayo waxyaabihii ay u baahan yihiin safaaraddaana u geynaysay qof hadda wax gaarayna ma jiraan mar walbana waan ka warhaynaa waxaana u sameynay whatsapp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana soomaaliyana waxay ii sheeg samaysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo iska qori karo macluumaadkiisii meeshuu joogay iyo telefon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan waxaan sameynay list oo dhakhaatiira ah oo u baahan qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax lasoo gudboonaato telefono ah oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah iyo qaar kaleo suudaniyiin ah oo iyagana aan maxaalaha ku helnay dhinaca diblomaasiyiinta listigooda aan ku helnay marka dadkaasay wacaan waana iisha gruubkan u dhex dhignaa ayagana wax alal wixii lasoo kordhay iyo wixii macluumaada ay helaan iyo siday waxay yihiin baahidooda meeshaan maxaan lahay aan ugu soo gudbinaa waxaa kaloo dhacday xalay toole gabdhahaasi meesha ku jireen iyagoo wax loo geenayo in ninkii yarkasii hayaa ka ah safaaraddu iyo meesha aadeen meel la istaajiyey oo markaas mobilada iyo wax laga qaatay hataa way jiraan marka way iska dhacaan laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabihii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday ma loo soo celiyey
looman soo celinin marka waxaa igu maqaalo ah ciidanka dacmi sariic meel ay joogaan bay mareen marka sida aan maqlay marka ayagaa istaajiyey markii dee ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen marka ma arrimo amni kale ugu reebteen ma si kale ugu reebteen taas ma ma sheegi karno ma dhexgeli karno laakiin waxay noo xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo meeshaasi ka tageen ala fasaxay waa gartay imise qofoo soomaaliya ku nool suudaan guud ahaan khartuum gaar ahaan imise ardaya imise dad caadiya jaaliyadda markii hore aad bay u badnayd saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka beryihii sanadii ugu dambeeyey afartii sano ugu dambeysay marka si tartiib tartiib ay u baxaayeen dadka kii dhamaysto ardayda u badnayd ardaygii dhamaysto jaamacadan hore buu ka baxaayay kuwa soo gelayana ma jireen berigii hore sanadkii kun iyo intaasoo arday baa soo gelaysay markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray marka intii dhan way istaageen tirada ama statikiska ugu dambeysay aan samaynay waxay ahayd dadka iqaamada kuleh laba kun iyo lix boqol ayay ahaayeen dad badanoo kale oo iqaamo lahayn way jiraan iyo dad kaloo bassbor soma sudanes haysta marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad saddex kunaa lagu qiyaasaa wixii kale oo de iqaamo lahayn oo aanan maxaa laha iyaga isqorin ayaga tiradooda ilaa hadda ma hayno laakiin dadka ardayda oo iqaamada ku leh iyo dad kaloo jaalida degan taasa lagu qiyaasa waa gartay marka hadday xaaladdu sii adkaato qorshaha safaaradda iyo dowladdu waa maxay dadaalo badan baa wadnaa situation room baan samaynay wasaaradda arrimaha dibadda oo ugu jiro wasiiradeena oo wasiirkii wasiir dowlaha wasiirka xigeenkii p s ka iyo dhammaan hay-adaha khuseeya gaar ahaan xafiisyada kale oo arrimahaas xiriirka le madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka oo arrimahan siyaasadda involve ku ah iyo safiirada u dhow wadamada maxay ahayd toole ku hareereysan sida masar iyo etoobiya iyo maxay ahayd toole wadamadaas ayagana ku ah marka waxaan samaynay saakay hadda waxaan diyaarinay qoraal oo hay-adaha u n ka haddii incase uu dhaco evacuation ama dadka la saaraayo in ayagana lala sameeyo maxay ahayd toole xiriir lala sameeyo sidii markaas haddii ay dhacdo oo arrintaasi xaalad emergency waddanka looga baxo si dadkaasi looga soo daaburi lahaa meesha dowladda soomaaliyeedna iyadana kaalinteeda wixii markaas ay awoodo ay ka qaadan karto maxaan lahay diyaar ban diyaar bay u tahay dowladda ilaa iyo heer madaxtooye iyo heer wasiir iyo heer prime minister intaba wasaarahana waxaan wada joognaa arrimahaasaan ka wada hadlaynay xaalay toole xaramkaan wada joognaa isagana waaye qaar ka mid a ardayda soomaalida ee suudaan joogta oo lasoo xiriiray v o a waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowladda soomaaliya ay ka saarto laga daadgureeyo marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan haddii la daadguraynayo qorshihii iyo qaabkii lagu daadgurayn lahaa ma haysaan
dowladda soomaaliya waa ka shaqaynaysaa arrintaasi wayna bilowday laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo siduu xaalku isku bedelo wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada saddex beriyu socdaa dagaalka meel oo waddo loo bixi karo ama banaanka ama meel loo bixi karo ilaa iyo hadda ma jirto marka hay-adihii iyo dowladihii kale oo joogay oo weliba maxaa lahay dowladaha waaweyn ka mid ah ilaa iyo hadda tallaabo ma aysan qaadin laakiin annaga preparation aan ku jirnaa preparationkana intaan kuu sheegay groupkaasi situation room ay kuwada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada ay ugu sareeyaan dhammaan hay-adihii kale oo xataa invoygii oo maxay ahayd oo xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro marka intaas waxaa laga hadlaya waxaa waaye sidee haddii incase evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan qaabkeen ku gaari karnaa diyaarad ma jirto marka waa jiraa qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo haddii noqoto dowladaha dariska ama south sudan oo kale ama etoobiya ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna laakiin weli ma kasii hordhici karno mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoon